bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyalah miinfele meelbayso rogdaga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsana waa miin walba isinku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyalah hamiinama arbahagala ituu taariikhdiya keedinta sideeda bilo disembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadaysan barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii laar waliba ku mid aha agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan iyo weliba use sheegay in dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya shaqo iyo aqoon leeyinga dhansiin doona dadkala haddaba arrintaasi meeta sababto haddaa keedi dhugunsyalla barnaamijka sinkaaya musharax madiinaga maamulka galmuduga cabdiraxmaan odowa iyo weliba usiina baaq u sandiraya dowladda federaalka soomaaliya haddaba baaqase inta keediya dhugunsyalla barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadu haddii laar waliba ku mid ahaa madaweynagii hore ee xasan sheekh maxamuud yaa waliba use sheegay in dalkuusan baahanya badbaado islamarkaasnoosa dhaliilan muujiya dowladda federaalka soomaaliya haddaba meeta sababto dhugunsiyaanla barnaamijka sinkaaya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji yaa waliba usiina tababar u sanfanaya afartun qof oo ku mid ee dadka ku shaqeeya waa nootooyooyinka dalka gudoomiyaha guddiga dhismaha galmudug iyo weliba usiina odayaasha dhaqanka usugla dardaarmaya inisi cadaaladda iyo hulaan xildhibaanada baarlamanka ee maamulka galmuduga oo likuwada dhowaa ini meelisay ku bilaawata qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimada kheeraysinkaaya barnaamijka oo kolibaa saare waa siirdiraysi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku dirta oliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaala mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan yahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodarirtan weliba wada sinkara dhugunsiyaal lahamiin faylan ku bilaabay qodobkan koraya agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan yaa weliba use sheegay in dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya shaqo iyo aqoon in leeyihin lan sii doonaa dadkala haddaba agaasimaha marangeega xafiiskiisha uuse ku booqday yaa weliba use inka jawaabay arrimo si arimo kale
reer koonfur galbeed may kala salaamay idaacadda radio warsan iyo shaqaalasha runtii maybe waa maalinba tilaabi la qaadaaye walaa dowladnimo wal oo geeko ama sanad ka suubsamaamay laakiin maykin sheegay intay shaqada socoto walay la wadaada maalinba tilaabo horlin qaadaaye
waayahay dhowaan agaasime waliba sheegdeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inay dhalinyarada reer koonfur galbeed gaaraha magaalada tambaydhabo oo xirfada bardan inaysan shaqooyin weelo doonto waana qaabili doontaan arrimo siinta walmaraya
eedeeda maasanta shaqooyinka horta maala dhaweed may warqad oo mayha saarna intay haas diiwaan geliyaan dadka xirfadleyta ah xirfada markii lagu hadalaa mayb waa noocyo badan leta dad ma jira baradi makanika ama ama sida linsuubiya electroniga iyo ama filinjeerida iyo walaagasyo markaan ma jira intii una diiwaan geliyaan dadka xirfad macnaha barade saas haddana shaqan aan hayna diiwaan geliyaana markuun may rajeyna intii shaqo markuun qofka markii aada xogta ada helo ma qof xirfadaas kasaas tiradiyo iyo tayada markaad ogaatay hadhow shaqalin weydiin karo markuun tilaabadan ka horeyta intii la diiwaangeliyo iyo xiriirsho lahaay taleefanadii iyo hadhow markuun hooba shaqa noocaasa liinbaahda meel alimeeli un ka haatoy ama wasaarado intii laka ataaj garayo leero hoobaada farsama yaqaan noocaas ama ilbaab suubiya waadan baahata waa kaas nambarkaas kula xiriir barnaamij saas ajaara waana suubinin waayahay marka nidaamsi amar korta ma shuruudo oo gaar ah oo aysan ka hiraasana jiraan dhalinyaradaas mase guud ahaan diiwaangelinta lelan bilaaba hawl diiwaangeliya shuruud kale ma jarta macnaha qofka haddii xirfadiisu sahaysa iska kalsoonya nambar shii la qore markuun intii dad kale banaan kale ku shaanafaday yoogaya markuun la leeyay ma in baahanta ada tubigelisa an baahana meelihii walaa laindhisahay okay lanku nambaradun wir dadkaan markaan siyoona shaqo inka helaan saas oo kale barnaamijkaas waayahay marka weliba jira dad oo alaabtiyona lahasi laakis iyo mar hore isticmaaleen qalabna haysan laakis farsamadii iyo kasayan dadkaas oo kale haddii isan
alaabta ay siiyey markun tusaale mayb waa una maalin dhaweyd may boqol qof ya qalab mayla guddoonsiiy laha tababare afar bilood ee mayla baraya sidii solarkiiyo nal lainku suubi karo lain isticmaali karo iyo guud ahaan korontada boqol qof oo konton bilaan e iyo konton magaleh ee la tababaray saas ha tabamaylisay walaayo ka shaqaysada badan qofka haddii aad tababarto haddana yani walay iska shaqaysadaday markuu may siinahin alaabta iska shaqaysadafaday oo iskorontada hirow haatay walwaliba dabkii laka cabiraay sacadoogi iyo galanyaa walaa ku galadaay korontada laas dhow siinay markuu dadkaas oo kale yoo la faday markuu intii ka shaqaysadaanayo duurka macnaha magaalada galaan shaqada iyo abuurada hay-adoogi iyo adduunyada kale may ku dhaadhici korna dadkii walanbarana oo waweynadeen intii xirfad la baray oo ka shaqaysadaan iyo ka noolada qofka bani-aadanka maalin walba haddii aad walsiida may dhaanta intii aad shaqa aad barta shaqa abuur la bara dadka qofka may la reeya intii aada malaay ada maalin walba aan sii fadi si malaay keliin dabada la bari laha markuu walaa wasaaradii ama guud ahaan dowladda koonfur galbeed ee ku latamay bua dadka dhalinyarada derbiya fa fadhiya intii xirfad la baro xirfadiiona ka shaqaysadaan taas waayahay heerka shaqaaleysiinta ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intay marayta
walaahi meelfayle marahayta sanadku haddan oo dhammaaday walbadan la shaqaaleysiin kan kalena insha allah may rajeeyaan intii dhowr qof oo dhalinyaro ayoon haddana la shaqaaleysiiye hamiigama insurna intii dadkun shaqa laanta ku baahan la shaqaysado lan walba galantiis maalo insha allah taas waayahay shaqaalo badan wala jiraan agaasimay dhowr jeer iyo meel badan walaan gudbiysan waana xirfadaas shaqadaasna leeyin isla markaasna haddana dhaliilku kuweys oo isleeyin macnaha afaara qabiilnimo leeyin isticmaalay oo kale ero markiisan waxyaabahaas oo kale qaabkiisan ku hortago kortaan iyo wasaaradda waxyaaba ayaa ka damacsantamayd lahi siyaasad ma jirta dadka laka shaqaaleysiyaa qofka horta xirfadiisi intii naftiisa iska kalsoonada lanka aqoontiisa ob iska kalsoonyi lan qabiil inferior mala inkastoo walaas wal isku jaro meelo soomaali guud ahaan jarayin laakiin haddana qofka hobland dhisin usay dadka iyo ama wal naftiisa lain baahanya markun calaf iyo dhaman qofkan hob calaf iyo isu waayo markaas meel halkaas shaqo kuweydiga isu waayo markaas marmarsii mal waayo oo la sheega laakiin lankiiba dhisan oo iswalha baraday aqoontiisa lain baahanyi qabiilshay maalan baahin aqoontiisa lain baahanyi markaan aqoontaas dartiya markaan lanka saasala ka tixgeliya meelo lagu fiiriya waayahay dhowr jeer wasaaradda qorsheynta iyo maamulka degmada baydhabo ay sheegeen inay dadka ajaanibta inay linshaqaaysan dadka muwaadiniinta reer koonfur galbeed shaqa la siiy wasaaradda shaqada shaqaala arrintaasay la dareertahay ha barnaamijkaas wasaaradda shaqada shaqaalahaas kula intii controlo ajaanib markii laku hadalao ajaanib dadkoona ajnabi ee wadanka banaanshay ku kooyo lan alla lankii soomaaliya oo shaqadaas lanka ajnabiga qobado koroobs qobado lan soomaaliya intii birgo lanka soomaaliya qobada taas walgohano haddana qayb kumid ee la hirgeliyo oo hay-ado iyo guud ahaan maamulka iyo wasaarado dhan wada ogiinoo la ogeysiin tan kale may dadka ciidanku cawadaayaan ajaanibta xataa ma dadka ha ku jeedo gobolada kale soomaaliya marka aad ajaanib ku hadalayo dhinigaas aan la jeeda malaya dadkaas gobolada ha ku jeedo ajaanib ma laakiin dad soomaaliya laakiin walka shal xaqley haddii bilan reer koonfur galbeed shaqadaas qabado koro haddana isuu qabada haddii n qabado korneen markaasyo hargeysi lakulakooya meel la fadaa lakulakooya may kirinta lanka shaqada isu fadahay gobada kore ama shaqadaas reer koonfur galbeed gobada kore haddii ta reer koonfur gobada kore ta lankala meel kale mala ku weydiiyo insha allah waayahay kuranba shaqada siin dhehita guddiga shaqaalaha reedka ee koonfur galbeed iyo wasaaradda shaqada ee shaqaalaha wada shaqeynteeda aada siin dhehita safayle wada shaqeeyahayna guddiga shaqaalaha reedka yoona shaqadii wadaan safayle wasaaradda iyo wada shaqaan fayla ku dhahayta dad marwalba taladaayo qaabka shaqaaleysiinta iyo habka iyo shuruucda walaasdan dad ku wada shaqeeyahayo sistemka dowladda ka wada shaqeeyahayo si toos nidaam aan wada shaqeeyahay
baaqilka eedan arrimaha dhalinyarada oo inta badan shaqlaanta banaamilo fadhiyaan ma yajeedi lahayd mahajeeday horta shaqada geedka wasaarad silada walda waalka horta ma lanka dhalinyarada meel ku faday intii isu naftirshay maskaxdiisu isu maala shaqada isu abuurdo lan welba intii isu ka fikira intii isu dad inay shaqeen isu sii lanka shaqay lahaa isu macnaha isu ka dadaala taas meeka kooy korta lanka intii isu darben fadhina hiraabta beer falanbo ay hoofado shiid qaadoy ada lan welba lanki walha baraday walaha baraday bale maskax isu walbarashadii tuman sano ama labaatan sano lahaa ka rafaaday ma ee hadana intii shaatiid isu hagaado ana shaqa xafiisafada isu ermaa intii isu fikir isu lakooy wala isu abuurdo qofka dhalinyarada ah ganacsi haadoy fikrada isu wadanku magan isu lakooyo shaqa abuurka isu nafsishay suubsado laakiin haddii isu eraan walaha baraday hiraabto meel xafiis kore ee ku bilaayo ofisar walaasiyo may ku haboono qofka intii iska talagala marka hore isu naftiis ka talagala si shaqa ka abuurdo lahay isu naftihi linka shaqay lahay usan naftirkiishay qofka dhalinyarada usan shaqo abuurka soo bilaaya tusaale haddii lanka dhalinyarada us hal abuur la kooyo oo meelo isu furo shan qof afar qofa ka shaqeeyaas meelo naftir shaqo abuur feela ku kooyo markuu dadka meel faday dhinigaas infikiraan inainfikirin ma dowlad iyo hay-ad inainfikirin dalka wallaha kulaba barwaaqada dalka yaallo farsamadii iyo walwalba qofka walaha baraday lay intiis farsamadii is habaraday usa ku shaqaysiyo la fadaa ma aantiisu mar walba xafiis iyo hay-ad lamasan sadisan la gohanaada ma taas taasahan jeedaya tan kale guud ahaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ma ee macnaasha intii wasaaradda may ilaaliyaas aha qofka leyn shaqeeya ikan shaqaalaha xuquuqdooda intay ilaaliyo waxyaalaha kama muhiimsan intaaso markuun taasnamay faray dadweynaha iyo safayliyan ogaadan lan walbana usa ka talagala si usa shaqo abuur usa naftirsiis ka suubsugan lahay wabilahi tawfiiq
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
goliigoli ii mira nin dhubatay jiral dhogdobshay ii gaanjardis male wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii baharto inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali imboqohooto dibadda haska diiwaan geliy bohooto dibadda anama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoofta
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordarartan dhugunsi allah waliba wada singlaha miin fananga madiinadii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud yo waliba usa sheegaya inay dalka usan baahanya badbaada isla markaasna usa dhaliil usan mooji dowladda usu gaamiyo waa madiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba ma ay tasaababta madiine xasan sheekh maxamuud arrimawaasi arrimo kala faafayo ila dhugunsida caalamka iyo nidaamka caalamka jira ay waafaqsan tahay na dhulka annagaa naloo xukuma aniga waxaan aaminsanahay dooda soomaaliya inay waafaqsan tahay shuruucda iyo xeerarka caalamka jiro farsamo ahaan badda waxa nidaamka ka jiro marka arintaasi rajo weynaan ka qabaa ay rajo weynaan ka qabaa arintu ma aha legal teamka bis ma aha xeerar caalami ah oo xuduudaha badaha iyo xuduudaha dhulka marka la samayna xeeraray leeyihin xuduudaha badada xeeraray leeyihin arrin technical oo farsamo oo dhulka dhulka badda dhagax miyaa carab miyaa ma dhow yahay ma dheer yahay wax badana xuduudaha marka la samaynaya waxaasoo dhan annaga waa ka shaqaynay dad farsamo yaqaano oo soomaali ah weliba injineer ah qalabkii iyo softwareskii iyo wixii ay u baahnaayeen dhanaan berigii waa u fududayna waa siinay waa laga shaqeeyay arrintan waa ka doodnay maxaa guul ah maxaa guul daraab ka imaa kara caalamka waxaanoo kale hore ma u dhaceen maxaa xukuma ay maxkamadda wax walba dhinac walba waa ka fiirin marka taasa aniga waxay gelinay kalsooni badan soomaaliya inay kayska aad iyo aad ugu guulaysan karto haddii wax kale aanay dhicin walaa aniga xog ogaal maahi oo dee madaxweynaha iyo xukuumadda hadday joogtahay nalama wadaagin aniga xogta dhabtaan haayo waxay ku salaysan tahay maalintii aniga xafiiskaan ka soo tegay wixii ka dambeeyey waxa oo maya inaan mala awaalo ma rabo aniga beriga aan joogay arrinta badda babligay ahayd waa ka hadli jirnay tiimkeenna legalka ah oo arrinta badda ka shaqeeya intaan u yeernay leanna dadka soomaalida in badan oo ka mida ma fahamsana in badan oo kamida cabsi dheeraya qaba waa sharaxi jirna baarlamaankaan u sharaxnay guddiga joogtada baarlamaankaan gooni ugu sharaxnay bulshada rayidkaan u sharaxnay kiiska dacwada marka la dhegaysanaya dad badan oo bulshada rayid kale oo dowlad guboneedyada lah wax dhan inta marka dadkaasoo dhaba marka aniga hadda xogogaan maahi xog ma hayo marka sida ay wax u socdaan dowladeenna dhinaceeda ma ma ogi Eh, macluumaad badanaa naga maqan laakiin ay dowladdu og tahay ha dabcan waa qiyaasa dowladdu leanna maxkamaduna dhaqdhaqaaq ma samayso meelna lagama dhaqdhaqaaqa ilaa dowladda soomaaliya lasoo wargeliyo ilaa dowladda soomaaliya waxay raalli ka tahay la sameeyo leanna maxkamadda laba dhinac ay ka koobantaa marka mar walba muxuu ahaaye dabcan eh, waa xasuusataa eh, laba kun iyo lix iyo tobankii markii aad kambaynkii ololihii doorashada u socday hal haysaan lahayd oo ahayd qabyo qofkeedaa dhammaystira taas waxay daliil u ahayd inaan ictiraafsanayn oon kirsanayn in qabyo ay jirto waxaan bilownay oo qabyo ah oo aan dhammaystirmin inay jiraan dabcan dee innagu niyad samiyaan maamul ku haynay wax oo camdan ugu talagal aan u khaldayna ma jirin marka wixii anagoo dadaalayna naga xumaaday waxaan dhihi karnaa sidii aan u rabnay wax noogu qabsoomi waayeen bal si kale ha lagu dayo waa dhihi karna marka aniga waxyaabaha oo markaan soo noqdo eh, waxaan lahaynay waxyaaba oo hortabin ah oo priority noo ah yaa jiray eh, xoraynta dalka ayaa ka mid ahayd dalka oo dhan dowladda inay inay ha- ay ay ay- ay waxayso oo dowladdu ay sharciyada dalka dhan gacanta kusoo dhigto Eh, ma ahayn shabaabka xoreyn bes ma aha yani dib u heshiisiintii iyo kalsooni dhisidii iyo isku soo noqoshadii qayb marka waxaa ka ahay ajendaa koowaad wuxuu noo ana- anaga noo ahaan lahaa dowlad goboleedyada in la xoojiyo in awood loo yeelo ay dadka ku gaaraan lagu dhaqmo oo xukunka hoos loo daadejiyo hadda meeshuu caasimada dowlad goboleedka keliya uu ka joogo in ilaa degmada iyo hoos la gaarsiiyo oo maxaanku irahdaa degmo kasta ay dadka degan ay madaxay soo doorteen oo wakti leh oo waktigaas doo dhammaada la dooranaya leh oo sidaas inaan gaarsiino qodobay ahayd aad iyo aad muhiim muhiim jiddan noogu ah qodobka kaloo aada noogu muhiimsana waxay ahayd dadka marka taas waxaa ku jirta dee dib u heshiisiintii kalsooni dhisidii amnigii wixii o dhammaa taasa awoodsiinta dowlad goboleedka waxay ku jirtay maadaama dowladda federaalka ahay ay ay dowladdu nidaamka u federaan qaadan aniga dee fikirkaasaanan qabin moogtahay awooddii dowla federaalku inuu awoodda dowladnimada daciifinaya ma qabo dowladnimadu waxaa la yidhaha sooma haddana ma qabo markaasna maan qabin oo maba dhaqaaqi lahayn oo ma dhaqan geli lahayn haddii aan qabo inuu daciifayso haddana weli ma qabo hadda weli sidaan weli shalna waa u arkaa maantana waa u arkaa soomaalida waxay ku mahdaa darajay ku magacaaba ay yidhahdaan darajada waa degab laysla sida degabku waa culus yahay haddii qofka kula sida xagga ka daeyo keligaa ma sidi kartid dowladnimadu marka waa degab culays laysla sida waay haddii dadku aanay kula sidin dowlad keligeed oo xamar taagan oo dalka qofka soomaaliga waxaan rabaa inuu ka fikiro dowladda xamarka jirto goormaa awoodeeda dowladnimo inta baahdo oo laawicaddo gaarto oo intana raaska booni gaarto oo inta xuduudda kala gaarto oo wareegtada xamar laga soo saaro meel walba loogu dhaqmo waa jiri jirtay laakiin wakhtigaasi wuu dhammaaday wuxuu u dhammaadana waxay ahayday degabkii culayska badnaayoon laysla sidin daraaddeeda ku dhammaada maanta waxaa loo baahanya waxay tahay dowladnimada in la kala qaado waxa dadka ka dhexeeyana meel dhoxoy ku ilaashadaan ay ku maamushaan in loo yeelo waxa dadka u gaargaarkaane in fursad loo siiyo inay maamushaan ay waxaystaan leanna maala haddaan kusa degmada qoryooley qoryooley waa dhul beereed waana dhul xooleed beeray leedahay xoolay leedahay haddaan ka tago oon tago degmada caruura maalan degmada caruura dhul beereed maaha laakiin wax kaley leedahay baday leedahay makaluunay leedahay farsamo kale leedahay aqoon kale leedahay xuduud meel strategic location ay ku taalla benefits kaloo badanay leedahay inaan marka xamar anoo jooga aan isku si horumar isku si aan u samaynaya inaan dhaha macquul maaha qoryooley iyo kasoo qar dhul samareeb meel xoolo degaan xoolaha inay horumaraan u baahan waay isku baahi ma aha marka waa inaan kuwaasna waxa ay muhiimka iyo horumarkooda wuxuu yahay ayaga laga warsado oo ayagu ay maamulaan taladiisa keenaan annaguna waxaas dowladda dhexena waxaas ay u- u suuq tagta markaas nidaamka cadaaladda ee dalka tiirarka dowladnimada waxyaaba ay ku taagan tahay jirto haddii garsoorka dalka uu khaldan yahay ama guud ahaan cadaaladdu ay khaldan tahay oo dadku aanay ku qarsoonayn maxkamadda haddii uu tago inuu cadaalad helayo aanu ku qarsoonayn dowladnimadu say ku istaagta way dhib badan tahay ay ku xoogaysato annaga waageeni nidaamaan u nimiday nidaamka de inaan dadka inta kala raacdayno midaan yuusuf aa caadil ee meesha biyaha dhaana ma macquul ma ahayn yuusuf hadduu caadil yahay iyo hadduu cadaalad falayo hadduu cadaalad fali waayo nidaamku inuu meesha geeyo oo ku ilaaliyo oo ku- ku kontaroolaa loo baahan yahay dastuurku wuxuu qorayaa guddi madax bannaan oo garsoorka maamulo ah, guddiga adeega garsoorka in la dhiso guddiga adeega garsoorka sagaal xubnood uu ka koobmaa sagaal uu ka koobmaa sagaalka xubnood waxaan u malaynayaa afaraa lasoo magacaabayay shanna xafiisyada ay joogaan awgood ayay guddiga uga mid noqonayeen maxkamadda dastuuriga ah maxkamadda sare oo- oo guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka xeer ilaaliyaha guud Eh, afar iyo shan ku kala mashan adigu something like that dadkaasi xafiiskaas inay joogaan daraadiisay u tegayaan hadduu maanta ka tago birri xafiiska qofka yimaadaa tegay kuwana dowladdu inay kaan la- madaxweynuhu labo soo magacaabayay xukuumadda qaaray keenaysa waa kala qaybsanaya laakiin sagaal marka maya horta waxaan anagu samaynay waageeni sharciga guddiga adeega garsoorka ma samaysnayn dalkaani ma lahayn guddiga adeeg garsoor sharciga guddiga adeeg garsoorka aan dhisnay markaan dhisnay xubnihiaan soo xulnay maxaa naga dhimnaaday sagaalkii xubnood toddoba ka mid aan isku keennay labada naga dhiman maxkamada dastuuriga guddiga adeega garsoorka guddiga muxuu ahay xuquuqul insaanka oon dhisnayn waa soo qaadnay dadkii shaksi cali iyo jaamac iyo caashi iyo maryanaan soo soo soo xulnay qaar waxaa soo xulayay muxuu ahay ururada muxuu looyarskaa keenayay qaar madaxweynaha keenayay waa isu keennay golihii wasiirradaan geynay waa soo baasgareen baarlamaankii aan keennay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyadoo loo yaqaano unfortunately baarlamaanka soomaaliyeed ee berigaa jir kuma guulaysan inuu inuu annaga waxaan soo jeedin war toddobadaan hala dhiso leanna wuxuu leeyahay yani ukunti dadka dastuurkeena qoraana aana mxuu ahay waxaan aad uga ukunti iyo digaagadii oo kale noqotayoo maxkamadda dastuuriga lama dhisi karo guddiga adeega garsoorka haddaanu dhisnayn maxkamadda dastuuriga lama dhisi karo haddii marka guddiga adeega garsoorkana ma dhismaayo aan dhahnay maxkamadda dastuuriga marka annagu waxaan dhahnay maxkamadda dastuuriga iyo xuquuqul insaanka maqan markii lasoo dhiso waa dad la dooranaya ma ahana gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuri ahaana loo soo dooranaya guddiga adeega garsoorka may may lacag laaluusha annaga maanaan bixin weliga kumanaan talagelin horta cadaalad darrada in la fahmaa u baahannahay ma xiliyeysna annaga naga horna waa jirtay waktigeena waa jirtaa haddana waa jirtaa weli weli nidaamkeena garsoorka sida dastuurkeena tilmaamayo oy dadkeena ku heshiiyeen in loo dhismo ma dhisna marka anaga joognana waataa dadaal intaasaan galnay laakiin uma dhismin marka naga sii horreeyna waaba duruufo waa naga sii dhib badnaayeenoo waa naga sii liiteen haddaan soo noqono waxaan leanna waxaan u arkaynay waxyaabaha hortabinta le inay ka mid tahay haddaan de wax kasta oo dowladnimo qabyay wada qabyay wada ahaayeenba wax walbaa qabyahay wax dhammaystirnaayo oo meeshii la rabay gaareen lalahay ma jiro wax walba waa biloway ahayn horta eh, dadka soomaaliyeed waxaan rabaa fursaddan inooga faa'iiso mid inaan u sheego aniga ninkaas afarta sano joogay afarta sano markay dhamaatana sidaas quruxdoodana meesha uga soo tagaanahay dad badana waxaa loo sheegaa ay ku hadaaqaan inaan madaxweynaha xukunka ku haysana iyo kan inay tahay kaas inay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda waaye afar sanaa la doortay afartiisa sano uu leeyahay afartiisa sano uu leeyahay taalabkiisa uu leeyahay taas waa qodob cid ku haysataana ma jirto laakiin dowladnimada qofna gaar uma laha aniga mugaan joogay ciladayga waa la sheegi jiray ki- igasii horreeyey waa la sheegi jiray kan hadda joogana waa la sheegaya sida nidaamkii federalismka ee dastuurka soomaaliya uu qorayay oo ummadda soomaalida ay ku heshiisay ee annagu aan u dareen in la dhaqangeliyo ee aan wax ka bilowno ee meel aan soo gaarsiinay aniga ra'yigayga waxawaaya dowladdana sidii la rabay uma maamulin siima horumarinin siima qurxinin bal dibay u dhigtay dib u dhac badan inuu ku yimid ayaan aniga hadda dareensanahay waxaa daliil u ah ne- annagu mada- masalan aniga fursadaan sii jirna dadka haddii xataa dhexdooda uu problem ka jiro fursad ay ku xaliyaan ku heshiiyaan asigo wax aan qonsan dhexdooda dadka dadka inaan qabaa'ilaa degan meeshii qabaa'ilka hadda masalan qabaa'ilaa isku imaanaya qabaa'ila dadka wixii ila weli waa in odayaashooda dhaqanka waxooda laysu keeno wacyigelin loo sameeyo la dhex fariisto dadka mas-uuliyadda ugu sarreeya dalka ay dhex tagaan la celceliyo laisku tuusan rabo fursadna la siiyo koonfur galbeed waa ogtahay inta ay lix gobol iyo saddex gobol ay isku haysteen ay joogeen inta jeeroon aniga tegay inta jeeroon inta tegay laygu mudaharaaday luga la gubay la waxeeyey la buuqay la waxeeyey maalin eh, ninkaanaan rabnaa inta kalena aan la xirxiro alla kala raacdee waa dhihi karna
ko ambargar baraas maqaayada hungurada ee bushra biyo buura dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboobkaydan anigaw biilil mehergelaayo beenfora lilibooli runga banka hasban dhegde beertii raashiinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa kartee baa raashiin buu hulay ma'e karyowkan laka shalbariimeeya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhayshay bariime ambaaha naaytay weydiyaasi bushraa ankateedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcada ii suurada nadaafadda bedishayi alaabti ee si lahan suubiiba baahidiita berko gooyese raashiinkee hor lahaasiin baaldheka waboo bismiin kusugu doonta
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordareertaan weliba wada singulaa dhugunsiala hamiin faylanga gudoomiyaha guddiga dhismaha ee galmudug ee weliba u socodyaasha usoo kala dardaaramay inayyosi cadaaladda iyo xulanga xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka galmudug meelase oo lakuwada dhowaan inay ku bilaawta haddaba gudoomiyaha oo odayaalka la hadla uu iili dhugun sida akhyaray
hawshan culus ee in muddo ahda noo soo socotay inuu ilaahay si fudud loogu dhammaystiro yacni waqtina waan soo qaadanay meel macquul ah oo dhammaystir u dhowna waan maraynaa waxaan rabaa inaan dhowr kilmo oo yaryar aan kusoo koobo warkayga marka koowaad waxaad ogtihiin dhammaantiin galmudug iyo marxaladihii ay soo martay joogjoog ayaad u haysaan waana waana waxaad markhaati koyintiina wax hadda maaragtay kaga sheekeynayo taariikh foga maaha waana dabeecadda maamul kasta oo cusub dabcan inuu soo qaadaan dhaco oo maaragtay marxalad kelibkiisa soo maro marxalad iyo jabkar ayaa noo dhammaaday waxaana noo furmaya jabkar cusub kaas oo ah inaan mar labaad dib u yegleelno maamul goboleedka ama dowlad goboleedka galmudug sidaas daraaddeed dib u yeleelidaas ayaa iyaduna waxay soo martay marxalado kala gidisan marxaladahaas kala gidisan oo ay soo marteen waxay maraysaa maanta meesha aan joogno oo ah in maanta oo taariikhdu tahay disembar labadeedii laba kun toban iyo sagaal aan aan dib aan si official ah ama si markhaati iyo marag leh u furnay oo aan u keennay oo aan shaqo dheeroo soo qabtay oo meelo kala gidku soo martay aan odayaalkii dhaqanka ee galmudug ee soo xulayay xildhibaanada inaan maanta halkan isugu imaanay xaruntii loogu talagalay shiir kale oo ay fadhiyaan in badan oo ka mid ah inta kale naga maqan oo magaalada aan u joogtaa ama na soo haleelaysana ay noo imaan doonaan ayaan maanta aada iyo aada ugu faraxsannahay waxaan rabaa brosayskaas ama marxaladdaas tilgisan ee lasoo maray inaan u sameeyo hal habraac oo aada iyo aada u muhiim ah habraacaas oo ah maxaa keenay ama looga soo xushay intaan oo odayaal ah inay noqdaan dadkii soo xulayay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wax walba waa inay raadraac leeyihiin ama reference raadraaca aan u raacno waxaa weeye inaad tihiin odayaalkii markii cadaalad lagu dhisayey laba kun shan iyo toban dowlad goboleedka galmudug soo xulay xildhibaanadii galmudug ee lagu soo dhisay cadaado xilligii laba kun toban iyo shan isla odayaashii ayaa tihiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago oo idin tuso wax anigu aan jeebkeyga ka keensanay ama guddigu intuu fakeray oo shaksiyaad ama dad ay jecel yihiin gooni u keensay inaynan ahayn inay tahay wax ka yimid habraacaas iyo taariikhdaas ku astaysan laba kun shan iyo toban markii la dhisayey galmudug laguna dhisayay cadaada halkan waxaa ku uga jeedaan warqaddaas ayay ku qoran yihiin afartan iyo lixda qof oo saxiixa oo soo xunaya xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug waxayna ka timid wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib uheshiisiinta dowladda soomaaliya dadkii halkaas joogay inay caddaato ayaa la rabaa wax laga bedelay ama wax lagu soo darsaday haba yaraatee oo aan saddex qof ahayn iyadana wasaaradda arrimaha guduhu ay process u martay ma jiraan waa dadkii isla dadkii waayo intiinaan iyo inta kaloo maqan waa istaqaanaan waa dadkii ama odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaankii dowlad goboleedka galmudug xilligii lagu yegleelayay cadaada taas waxaan rabaa marka inay ka shaa ay ka shaakiso dadka su-aalaha ka qaba oo maaragtay dhihi doona ama su-aal ka keeni doona arrintan xaggee ka bilaabatay maxaa procedure ah ama habraaca oo loo maray yaa iska lahay mas-uuliyaddeeda yaa maaragtay wax ku darsaday yaa wax ka dhimay su-aalahaasoo dhan waxaan rajeynayaa inay waafi yihiin oo ay shaafisay inay yihiin odayaashani odayaashii cadaado ku soo dhisay dowlad goboleedka galmudug oo aan laga bedelin maaragtay wax laga bedelin markii laga reebo saddexaas qof aan idiin sheegay ayagana loo maray brocess ayaan rabaa inaan idila wadaago qodobka labaad oo aan raba inaan idila wadaago waxaa waaye waxaan ognahay in stiil ay shaqo dhiman tahay shaqadaas oo ah in odayaalkaas ayaguna soo odayaashaas wasaaraddu ay soo gudbisay ay qaar ka mida dood ka taagan tahay ay qaar ka mida maaragtay isku haysto qaar ka mida aysan imaanin oo ay maqan yihiin qaar ka mida maaragtay ay jiran yihiin kuwaasna waxaa u yaalla habraac iyo xallin ama guddi xallin khilaafaad oo qabaa'ilada iyo odayaasha iyo dadka la isku haysto hawshooda gelaya ayagaas ayaana maaragtay waajibaadkooda yaa gudanaya ayagaas ayaana soo kala saaraya waxaan rajaynaynaa inaysan badnaanin laakiin inta jirta macnaheedu ma ahan hadda qof kasta markuu halka yimaado inay tahay qofkii ugu dambeeyey oo hawsha soo gebagabeynaya macnaha dood qofkii ay ka socoto ama sababtaasu nuucay rataba ha ahaato guddigaas xalinta khilaafaadka oo ka tirsan guddiga maamulodisidda ayaa hawshooda gelaya procedure iyo habraac ay u degan bay qaadanayaan taas ayaa lagu soo kala bixi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo oo ay noqon doontaa markaas final listiga kama dambaysta ah taas waxaan rabaa marka inay taas u caddaato qodobka kale oo aan rabaa isagu inuu caddaado waxaa waaye inuu maanta shaqadu si rasmiga noogu bilaabatay oo aynan dib uga dhici doonin kuna socon doono isjadwalkii ama waktiyadii cayinaa ee ku arte ku asteysnaay maalmaha cayina sidooda ayay loo yihiin macnaha dadka qaar ayaa laga yaabaa inay maaragtay miidiyaha iyo baraha bulshadu ay aada u isticmaalayaan in la leeyahay shirkii dib u dhacay maalmaha dib loo dhigay asbuucyo waxaan u sheegaynaa warkaasi inuunan ahayn war jira oo aan ku socono temtablkii noo deganaa aanana ku dhammayn doono haddii allah awoodda loo dhidmo waktigii loogu talagalay ee ku qoran habraacii ama schedulkii aan soo saarna hadduu ilah yidhaahdo mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan maadaama aad tihiin odayaashii mas-uuliyadda intaas le-eg ay saaran tahay horena ay u saarneed oo ummadda reer galmudug meel kasta ay joogto soo kala usoo kala garnaqayay wixii dhiba horjiro soo xalinayay maantana waxaa weeye raqdaan adinkaa raggeeda ah adinka ayaa ilaahay hortiisana la tegi doonaa laikuna xisaabi doonaa waxaa ogaataan inaad kulligiin tihiin mas-uuliyiin qof kasta oo mas-uulana wakullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciiqi qof kasta waa mas-uul ka saaran taha mas-uuliyad intii markaas asagu oo oday u yahay aakhare markuu tagana intaa waa la weydiin doonaa taas inaad maaragtay qalbiga gashataan xadiisii nabiga ahaa sala allahu calayhi wasalam midda kale oo aan rabay inaan taa ku siarkiyo waxaa waaye dadka aad soo xushaan xildhibaanada aad keentaan in badan ayaan waxaan la hadalnaa dad guud oo bulshada ama oday dhaqameedyada reer galmudug ah warkaasu war guud ay waxaan jira laakiin maanta war gaar ahaaneed waaye waayo adinka waxaa tihiin dadkii soo xulayay oo awoodda u lahay inay keenaan xildhibaanada galmudug waxaad ogaataan qofka aad keenayso inuu noqon doono miraayadda adiga iyo carruurtaadu ay ku fiiri doontaan haddaad qof fiican oo alla iyo rasuul yaqaana oo dowladnimada iyo horumarka iyo dhaqaalaha iyo maamul wanaagga galmudug qayb ka qaadanaya aad keentana ajirkeedii iyo xasanaadkeeda ku leedahay haddaad mid derbiye jiif oo meel laga soo qabtay keentana dembigii oo ummaddaas u geysto adiguna asoo kiisa laga nisqaaminayna adiguna intaad ilaada markay odayaalow yani wacdi iyo waano waa ka dheersantihiin waa naga waayaarsantihiin intaanaad adduunyo iyo gar iyo odaytinimo ay kusoo jirteen waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay guddigii maamul dhusidda annaga ee idinka mas-uuliyad wadaneed ayaana wada saaran oon ilaahay hugtiisana na tegi doono ummadda soomaaliyeedna ay noo daawanayso ummadda reer galmudugna si gaara ay noo soo daawanayso adeerayaalow waxaan idinka baryaynaa aan ka codsanaynaa annaga iyo idinkaba inaanaan mas-uuliyaddaas aanan lagu ceebayn annagana uusan ilaahay lagu ceebayn aanan usoo saarin ummadda reer galmudug waxay soo martay iyo taariikhdeeda goobjoog aad u wada tihiin una haysaan wax ay kula tartarto ummadda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada kale oo ay kula maaragtay horumarka iyo dowlad wanaagga iyo barwaaqada ummadda soomaaliya ay aragtay inay higsato mustaqbalka waxay kula tarto inaad soo saartaan mas-uuliyaddaasna ayaa idin wada saaran dhammaanteen mar kale waxaan u mahad celinayaa odayaalkiinan qaarkiin maanta safar ku yimid qaarkiin in muddo ah soo joogay halkan oo maaragtay uu usoo dhabar adeegay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in dib uyeegleeridda galmudug ay heerka soo gaarto oonay ugu horrayso dowladda soomaaliya inkastooy tahay laa shuhra calal waajibad ee mas-uuliyaddii dowladnimo ay tahay haddana si gooni ayaan ugu mahadnaqaynaa inay maaragtay heerka soo gaarsiiday maamulkan oo maaragtay faresuulis iyo
safarkii kay dhowyi baasaboorka hadir iskaanka saara liileeyaa sanadaas intaa ku hele seeweele wareer maha sakarlanje mamog sanaani ilmi mamog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mamog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sideew ma leh may weeli iito daabacaadu iito kalena electronic wali ad ambaahanta dhammaan ku helaasi stationarigana la jara sanaadu suuradile sky britain dhanka seedow mayu wayba dhanka seeday daabacaad dhammaantiyo fartoonoon dhamanayna sida suubyowka buwaagti yar iyo wiinbile daabacaadda a five a four a three iskaanka istiikarada iyo weliba suubyowka
qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsanaya samraayna dhugunsyalla weliba wada singlaha miinfalinga wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba uso tababarusan furaya afartun qof oo ku mid ee dadku ku shaqeeya nootaayanimada ee dalka islamarkaasna usa sheegaya inay dhumbaahaya inay wala ku bedela xaaladda nootaayooyinka ee dalka haddaba waa ko wasiirka oo geega tababarkaas furaya
waxaa jira sharciga nootayooyinka oo lixdan iyo labadii kaas oo sheegayo qofka mutaysan karo oo qaadan karo nootaayada waxaana hadda ku tala jirnaa dib u eegis in lagu sameeyo sharcigaas dib u eegistiisna waan diyaarinayo waxaan geynay golaha wasiirada baarlamaanku la yaala laakiin waxaan ogaanay in dad badan ay doonayaan in dib u kabashada dalka ka qayb qaataan nootaayooyinna ay helaan maadaama arrintaas ay noqotay arrin laga maarmaan ah waxaan howlgelinay guddi oo ka kooban wasaaradda cadaaladda maxkamadda rafcaanka iyo jaamacadda ummadda oo runtii magacaas taanta qarannimo wadato in ay diyaariyaan imtixaan waxaan u malaynayaa muddo soddon sano ka badan imtixaankii u horreeyey oo dad nootaayo doonaya qaadanayaan inuu maanta u yahay taasna waxay idin tusinaysaa horumarka dalka uu gaarayo iyo shuruucdii dalka oo la howlgelinayo guddiga waxay ka soo shaqeeyeen habkii imtixaankaas u dhici lahaa muddo badan waad aragteen araajidii laydinka qabtay shahaadooyinkii iyo codsiyadii in lasoo fiiriyey jaamacadihii aada ka baxdeen shahaadooyinkiina ee dhinac kasta laga soo fiiriyey guddigii marka ay ku qanceen ku dhowaad afartan qofoo maanta meeshai joogto inay yihiin dadkii mudnaa in imtixaankaas ay galaan guddiga imtixaanka ayagaa soo diyaariyey waxaa u malaynayaa waraaqaha imtixaanka inuu magaca hataa ku qorneen soo maha oo oo nambaro nambaro oo lagu sixi doono oo si imtixaankaas u dhaco si cadaalad ah qof loo eexan ay jirin qof kasta aqoontiisa meeshii geyso imtixaanka looga sixi doono waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa guddiga wasaaradda saartay oo ka kooban wasaaradda cadaaladda maxkamada rafcaanka iyo jaamacadda ummadda guddiga dabeecadiis markaad fiirisaan waa guddi oo sharciga sheegayo in guddigaas imtixaanaadka qaado mar hore notaayooyinka la bixin jiray laba nooca loo bixinayaa middan oo imtixaanka loo fadhiisanaya wasaaradda qaadayso in midda kale khubarada dadka ah garsooryaal soo noqday heer ilaaliyaal soo noqday macallin baraa soo noqday oo wasaaradda soo jeedinayso madaxweynahana uu ku soo saarayo dhigrita in middan oo imtixaanaadka loo fadhiisanaya labadaas baa lagu bixiyaa midda asalka ana waa middan oo imtixaanaadka loo fadhiisanayo sababto qof kasti aqoontiis markaasaa la ogaana guddiga waa u hambalyeynayaa waktigii ay geliyeen ayadoo weliba waxa qarash iyo looga tirgalinoo dadkan si oo dawci ay ku shaqaynayaan waxaan idin leeyahay ajar ilaahay ha idinka siiyo waa midda ugu muhiimsan
medical center magamasking mayka eh maal mowlaagegaba maankay medical center akoy isbitaal muhiim akoy malab saafe e lang aragaw malaalo ma amayo maygaal lang aragawna muni soorma ka amaw maankay medical center isbitaal mooladii inkadamboyti eh galabshay laama meriyaa daawadiis maashaalla ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center malil mowlaaga afiyay ilow walimood banfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center
qaybo ugu dambeeya barnaamijka kulanku warsan sadeera dhugunsi alla waliba wada sinkalaha miinfaylin cabdirasharaashka ayaa barnaamijka saarigan sinu darasyahay musharaxa madawynaha maamulka galmudugga cabdiraxmaan odowa oo uusa geega shirjiraysa suqoobday magaalada muqdisho yo weliba uusa baaq usan diray dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna uusa sheegay inay walkubedela xaaladda deegaanada maamulka galmudug musharaxiinta galmudug iyo walbahaar qubanga xaaladda doorasho ee maamulka galmudug haddaba waa kuwa musharaxa oo arrintaasi faahfaahiyo
maantay waxaan shirkan jaraa'id u qabtay waxaad ka warhaysaan maalmihii lasoo dhaafoba noo shir jaraa'id kala duwan oo uga hadlaya arrimaha galmudug inaan ka hadlayey intooda badan dabcan waxay u badnaayeen ama soo bandhigid ama ra'yi aan qabno ama arrin aan dood ka qabno shirkan jaraa'idee maanta waa ka duwan yahay shirarkaas jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xiriiro laygala soo sameeyey deegaanka dadka deegaanka ama magaalo madaxda galmudug iyo magaalooyinka kale kala duwan kuwaas oo ku saabsan dhibaato soo wajahday dadka deegaanka oo uu ku hayo ayax runtii maalmihii lasoo dhaafay ilaa bil hadda wax ka badanna deegaanka dhibaato ba-an ku haya ayaxaas oo runtii ku yimid qax ama ama ama ka soo wareegay dhinacan deegaanka soomaalida iyo ilaa ethoobiya ka yimid waxaa asal ka ah ayaxaas imaatinkiisa dabcan markii ay iskala tacaashay dowladda ethoobiya ayuu wuxuu ku soo qaxay dhinacan soomaaliya hadda dalka soomaaliya afartankii sanoo lasoo dhaafay diraasaadka waxay sheegayaan ay samaysay faw iyo hay-adaha kale in guurkan ama dhaqaaqan ayax uu sameeyey mid lamida uusan samaynin afartankii sanoo lasoo dhaafay deegaanada galguduud iyo ilaa koonfurta mudug inteeda badan ayuu dayaxu saameeyey markii hore afar iyo labaatankii octoobar ilaa dhowr wax ku dhow usbuuc ayuu dhaqaaqiisu socday asaga oo loo badinayo inuu u dhammaaday dhinacaas iyo badweynta hindiya galay markuu deegaanadan oo dhan kor maray waxa marka runtii hadda culays kale waxay tahay laba arrin kow qayb ka hartay ayaxaas oo dhaqaaqiisii oo ku hartay deegaanka iyo intii uu marayey maalmahaas inuu ku dhalay deegaanka waxaad ku maqashaan maahmaah ayax teg eelna reeb eelkii ayuu deegaanka ku reebay kaasoo ah koronkoradii hadda waxaa marka dadkii iyo deegaankii culays ku haya koronkorada oo runtii haddii aan laga gaarin maaragtay wax cagaara iyo wax daaqa iyo waxay ku reebaysa deegaanka aan la arag eriyada dhuusamareeb keliya daraasaadka laga sameeyey waxay sheegayaan keliya inta u dhow magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saddex kun oo tan wax ku dhow inuu maalintii ayaxa eriyadaas joogaa uu cuno daraasaadka ay hay-adaha soo saareen marka markii ay dadkii culayskaas la kulmeen aada ogtihiin dadkaasu dad xoolaleeya oo daaqa ku nool dee daaqii xoolahaas uu cuni lahaana waxaaba hal maalina iyo laba maalin kusoo rogaya ayaxii oo malaayiin ah dabcan dadku ayaha inay sidaas u fahmaan na waan jeclaan lahaa yaa wuxuu noqday inuuba dhulkii oo dhan isku bedelo qoryo dadka deegaanka marka dhawaqaas ay noo soo jeediyaan waxaan rabaa in aan dowladda federaalka ah murashaxiinteenna dadka reer galmudug madaxweynaha galmudug iyo madaxda maamulada ahlusunna iyo intii kaloo maamulada ka shaqaysa in aan iskaashano una gurmano dadka dabcan waxaan kaloo baaq u dirayaa hay-adaha beesha caalamka oo ilaa hadda aada moodo in aan sidii loogu baahnaay qaylo dhaantaanu aysan dadka u gaarin waxaana asaas ka ahaan isleeyahay maamul la-aanta maamulkii hore iyo maamulka dhexe intii la dhisayey gaab lix bilood toddoba bilood ka sii badan ayaa ku jira ma rabo maanta inaan dowladda wax ku dhaleeceeya waxaan rabaa inaan dowladda ka codsanno wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradaha kale ee arrintaas u xil saaran xafiiska ra-iisul wasaaraha in dadkaas laga gaaro waxaa hadda looga hortagaa oo la isku dayaa in godad iyo dab iyo wax lamida iyo gaas iyo buufin yaroo dadka ay wataan oo gacanta ay ku sidaan inay uga hortagaan wuxuu u baahan yahay rushayn intaas ka weyn ama diyaarada loo kireeyo ama hercopters loo kireeyo wuxuu u baahan yahay awood intaas ka weyn marka dowladda federaalka ah iyo annagoo murashaxiintii ah iyo ciddii kale oo galmuduga iyo madaxweynihii madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna iyo cid kasta iyo reer galmudug waxaan u baahannahay inaan iskaashanno wakti adag iyo duruuf adagoo dadkeenu ay ku jiraan weeye runtiina waxaa run ah haddii aanan hadda weliba asagoo aada muddooyinkan maalmahan oo dhan shaqada waday ayaoo koronkorada iyo ayaxeedu oo dee runtii sida ay wax u leefayaan ama u dhibaataynayaan geedaha u feenanayaan aysan ahayn si loo adkaysan karo waxaan ugu baaqayaa inaan iskaashanno arrintaasna dhaqaaq weyn ay ka muujiso dowladda federaalka ahu ma ahan dhaleecayn laakiin ilaa hadda wax tallaabaa iyo wax dhawaaqa oo aan aragnay oo wasaaradihii arrimahaas ay quseeyeen ka hortagii iyo wixii la samayn lahay iyo xataa u diyaargarowga ayaxu markuu hadda waxaan uu samaynaya halleeyo dhammeeyo geedahan iyo waxaan oo dhan dhibka uu geysan doonaa waxay noqon doontaa in xooluhu waxay cunaan waayaan xoolaha dhibka soo gaarana dadkuu ku imaan doonaa marka in ugu yaraan xataa diyaargarow loo sameeyaan codsanaynaa haddii ilaa yidhaahdo beesha caalamka iyo hay-ada gaar ahaan faw iyo hay-adaha kale ee quseeya arrimahan ka shaqeeya iyo hay-adaha maaragtay n g oiska kulli in dee loo soo jeesto deegaanka yaan yaan codsanaynaa odayaasha dhaqanka iyo dadka iyo kullina in la iskaashado oo dadkaasna kaalmaynaya haddayna soo gaaraan si fiican loola macaamilana waa kula talin lahayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniga waxaan shirkan jaraad u qabtana inay ahay qof ka mida reer galmudug danaynaya wanaaggeeda iyo maaragtay horumarkeeda markaan xildhibaankanimada keliya ku shaqaynayana sidaanaan u shaqayn jiray hadda oon murashaxnimo ahna waan u shaqayn doonaa haddii aan wax kursiga helay haddaan waayana reer galmudug mar walba iyo reer soomaaliyaba inaad dantooda ka shaqeeyaan diyaar u ahay aad iyo aad baan umahadsantihi
جنرال فرنيجر أروضة أبريوكا حفيسة إي إلو إي الآمن abshirsada iidoysada is-aroosamadu waana istareyha arwadii liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar bay dhowniinkuoytay alaab wareeg wayka oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنفونا على وريد إبتسي بعضادن لين كأرقنا أريتي أذر إن صوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتونكو بهانة أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لا
waayahay dhegeystayaal qaybo wixii dambe barnaamij shukuran ku warsaya ku guda jirnaa degmada buuliburda ee gobolka hiiraan ageeg waliba ku dheeya banaanbaha rabshadadeeda islamarkaasna saameyn ku yeelday gudaha degmada buuliburda haddaba qaar ku mid a dadka banaanbahaya ayaa ku hadaleen sababto leeta caalamka waxaan u sheegaynaa oo dowladda federaalka u sheegaynaa hirshabeelle waxba noogu mataal waa ta dabka nagu shiday waa ta dadna dhibtay waa tana shiday biyo baxa idaa nooga daran roobka ayadaa nooga daran wax alla wax la keena ayadaa nooga daran war hirshabeelle waxaan dhahnaa nadhaaf hirshabeelle maxaan dhahnaa nadhaaf war hirshabeelle nadhaaf markay odayaashayna ay xirxirayn sababta ay ku xirayn maxay tahay taa waxaan ugu gudbiyey reer jabuuti markaan u soo noqdo buliburto buliburto aayaheeda inay ka tashato idaa u taagan buliburto loo tali maayo buliburto talamar muddo badan waa loo tali ninka la yidhaahda caadla muddo badan waa kututuntay buliburto wuxuu iska helay allah u calfo hiiraan ninka kutuntuuhayo oo ku dheelaayo oo afar iyo labaatanka daba taagan caadla waa ninka la yidhaahda maxamed cabdiwaare iyo ninka la yidhaahda kay madaxweyne ku-xigeenan ahayd usan oo isku famil ayiin sii caate waxa looga dhigaya waxa looga dhigaya qaban caliguudbaada oo laba xibnood isku xigta lagu isku xiji dhibka oo hiiraana la isku xiji sababta baladweyne buluburto jallaqsa inay dhibaan kaliya loo sameeyey saaka waxaan mudaharaad ka nahay oo dhibaato lagu haayo oon ku soo bannaan baxnay dhibaatada hirshabeelle lagu haydo hirshabeelley dhibaatada naga dhaaf xaadlow dhibaatada naga dhaaf adii joohiraa kuu nabada adii guddoomiye ku-xigeenkaada cali guudlaawe joohiraa idiin nabada annagana waxaana dhibay oo anqariya adduun loo sheegtay kursi laaluusha oo laba bilood kadibba nin loo soo diraa iyo kuwo lacag ahoo lala wareega hirshabeelle waxaanu sheegaynaa oo reejoohiru sheegaynaa maanta kadib dhaqaale buuliburta laga soo aruursho inayna hirshabeelle hotaal ku seexanayn hirshabeelle inayna dhaqaale buuliburta ayna ku seexanayn hoteelaanu sheegaynaa waxaan leeyahay nimanka wasiirada xildhibaanyada oo la soo diray oo dabka buuliburta si fiican uga shiday oo hoteelka jiifo lacagta ku cunaa lacagtaad soo siideen ayagaa idiin cunahaamoga xamba idiiguma qaban ree buuliburta waa kuwaan ayagay taladu gacanta ugu jirtaa ayagay ka godaa ayagaa wax walba awooda awoodda allah iska leh ilaahay intii ka sokaydo ciday ke sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in laysku diro dadka ku nool degmada buuliburte waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed iyo madaxweynaha federaalka farmaajo cod dheer hal sanaa qaylinayna welina war kama hayno ma waxay raaceen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta miyay raaceen ma raacin ma raacin ma raacin ma raacin war ninkaa naga celiya war ninkaas naga qabta waa nin soomaaliyeed hirshabeelle maaha kuwa u gaban yahay maaha saamayntiisa annagu halkaan lagu taallo muddo toban maalmood laga joogo wuxuu lahaa khamiiska khamiisa imaara shan khamiisaad khamiista soo socotaa imaara koosalkaan keena midda soo socotaan keena koosalkaan keena ta soo socotaan keena waxaa marka wiilkii oo jeebka ku sidaa karo wiilkana waa lagu qasbaa ragaa ku qasbaa wiilkaas wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska boostada iyo isgaarsiinta ummadda soomaaliyeed boostada iyo isgaarsiinta ummadda soomaaliyeed xafiiskeeda ka shaqeeyaa xoghaynow ka yahay war nin xoghayn ah oo wasiir xoghayn u ah oo muxuu hayso mushaar badan qaata marka buulo burdaaydo halku la siilayaa oro tag waxa ka dambeeya waa taqaanin waxa ka dambeeya waa taqaanin ma yeelayno ma yeelayno buulo burta danteeday ka tashanaysaa danaheeday ay u soo bannaan baxday waxay rabtaa rabitaankeeda inay ku socoto
axmed baabuurkan imbi aroodkiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makaanikan haddon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraaha biyaato magabo ilo waliga alay hatta fadas inaad cilid isku geleeda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan yaa kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn walaa waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eeba intii babbirka xamaaladaas iskala wada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayama lailan beegma ah
كافية بتروليوم وفناهي بلان أركو شدال كذا alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقود البنزين ibadkay aynaga ima saarne maylik wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulanka neefsaday kaafi petroleum waa bana kaafide kurbada i murugdi kaalanshadaa lanqabay tiilukukabahiyo kaafi petroleum kaalanshadaalo adabshe kumbad own kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarele ee buustada qashinka buuti kolkoona buusanaysi litirka kaduudan may ankakooyow kaafi petroleum istarabatoryaasha wateegan tobansiin toonafta saletir bareed saacado shaqeeyasa cabirka litire saacada bahasheegas fuusti i jirgaan litiri nus litir jubni ita faariq inta baankasow kaafi petroleum
waayahay dhugunsiyaalla guud ahaan walibaanta kaafmeera barnaamijka kulanku warsan oo nimadosin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo barnaamijka oo kulibaa saaray waan sinadarasa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashka dhanka farsamada madagkudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkun barnaamij lama dheer haddun kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo sin kutaba sidaas iyo hamiini wadaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu